gaadiidka dowladdu leeyahay oo labiyo toban gaari iyo hal cagaf gaadiidkaasi dowladdu hal abuurkay lahayd iyadaana sababtu lahayd ga'da baa ku qoran waa gaadiidka ka shaqeeya waddada ceeldaahir muxuu ahaydey iyo ceerigaabo runtii waxay leeyihiin labiyo toban gaari iyo hal cagaf maamulka shirkadda muxuu ahaydey guddigaa wada oo sheekh fu-aad ka mid yahay mas-uuliyiintiisa muxuu ahaydey shiikha sheekh maxamuud xaaji yuusuf shaqaale muxuu ahaydey xubnaha kale dhammaantood halka uu ugu mahad celinaya shaqadii ay qabteen iyo tay hayeen oy joojiyeen oo ay u arkeen inay tani ka qaalisan tahay dowladda hoose waxay leedahay hal cagaf agaasimaha guud ama hay-adda muxuu ahaydey b s f oo halka iyadana aan uga mahad celinayo agaasimaheeda guud asad cusmaan waxa weeye gaari weyn iyo hal cagaf bay kaga qayb qaadatay hubaal hal gaari bay kaga qayb qaadatay waa shirkadda hubaal iyo hal cagaf bay kaga qayb qaadatay ninka le soolo shan gaari runtii ninkaasu qandaraas buu ku jiray oo hay-ad kula jiray qandaraaskii sisbendi buu ka dhigay waa joojiyey wuxuu ka jeclaystay inuu halka gaadiidkiisa u soo wareejiyo oo brofitkii uu helayey uu muxuu ahayde hakiyo maca naftiisii